Degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay kulan wadatashi oo looga hadlayay xoojinta amniga iyo ilaalinta deegaanka. Kulanka wadatashiga ayaa waxaa kasoo qayb galay ururada bulshada maamulka degmada iyo marti sharaf kale. Cali Bahle gudoomiyaha degmada Hodan ayaa ballan qaaday in ay wax ka qaban doonaan baahiyaha bulshada.
talagalkayga wuxuu yahay laami wey laami in lagu xiro interlogna interlog lagu xiro si aanba qofka ugu baahan waxaa soo hara waxaan rabaa halkaa inaan dignin uga diro meelaha wadooyinka ka xiran yihiin ee aan ammaanku xirin taliyihii saldhigii taliyihii nabadsuguda ay maqlayaan waxaa jira meelo hoteella ah oo degmadan ku yaalla oo maqaayado ah oo ciid taallo cagaftii waa haysataan biro ugama xirnaa karaan ummaddan inay isu socotaa la rabaa kuwa hadda magaalada dhex yaallaa la qaadaa ma qaadan karna qof shaksiya oo maqaayad iibtaa leh oo hotel ku leh ee ama guri leh ammaanan sugana inuu ta- dhagax iyo ciid ummadda ka soo xirto Qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay kulanka ayaa sheegay inay ka shaqayn doonaan baahiyaha degmada.
shacabkeenahay aanu ka hadhno waxyaabaha ay nagu hogaaminayaan aan ka hadhno keligiis waxma dhaqi karo degmada marka isugu dhafka ugu badan dalkan ayaad guddoomiye ka noqotay adi iyo maamulkaaga waan ku hambalyaynayaa Ha- marka waxaan soo jeedinayaa arrinta ugu weyn waxaa waaye dardargelinta bulshada caafimaadka qaybaha kala duwan ee la xiriira ee arrimaha nadaafadda marka taasna waa ka waa maaragtay waa ka afeefanaynaa waad shaqayday waa la shaqeeyey amnigu waa shaqeeyey sii kordhiya
haddaanaad tahay bellaha horseed wax ku meliso marka meel wax la samayhayo annagaa kow annagaa ah geedihii intii aan waagi hore aan qabnay oo la gooyey marka waa inaa geed tallaashaan isbeshal dadkan ganacsatada saraadha dheer dhisaayan waxaan la shaqadiisa in lagula xisaabtamo si uu wax fiican u qabto bulshadana wax uu soo kordhiyo bulsho weynta degmada hodan bilicda iyo quruxda maanta jirto ilaahay ka soo dhowowa waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaheena degmada Een, haddaana qurux jirinna waxaa waaye bilicdaan maanta amni la-aan ma imaateen oo hadday iskaa wax u qabso ahaan lahayd haddaan nadaafadda ahaan lahayd haddii amniga xaggiisa ahaan lahayd waan kala shaqaynaa Kulanka ayaa wax badan ka bedeli doona wax ka qabashada bilicda degmada ka hortagga maanjuuriyaha iyo wax ka bedelka ammaanka degmada Hodan ee gobolka Banaadir.